mahad kulli ilaahay baa iskale asaan ku xamdinaynaa nicmaadka aan xisaabta lahayn isna siiyey waxaa jirtaa sannadan inay roobo badan ay da-een saamaynna ay ku yeesheen dadka oo webiyihii ay karkaaraha jebiyeen oo isu gudbi waaye intaas haddaan ka gudbo gobolka la dhaho north eastern kenya ijaara ka soo bilowdo ilaa mandera wuxuu qabaa dhulbeereed oo roobka lagu tabcan karo dhul waxaa jira hadda wakhtigan haddii hadda maanta abuur la geliyo waxyaalo badan oo shan iyo afartan beri ku bixi baa jira waxaan dhihi lahaa yaanan u sasin roobka faraha badane ha laga faa'iidaysto dadka madaxda eh ee gobolkan madaxda ka eh waxaa la rabaa dadka ninka madaxda inuu dadka asaga hor socdo waxaad moodaa annaga dadkii inuu calaacal un uu dadka u horseedi abuur ha la bixiyo dowladda hoose dowladda kore abuur ha la bixiyo masal hadda garis wajeer imanderana waa lamid fafi constituency ijaara constituency lagdera constituency dadaab dhul waxaa jira saddex bilood aan la geli doonin oo biyo ku fadhiyaan wajeer imanderana waa waa ladaalika dadka madaxda noo eh yuusan nairobi keli joogine dadka ha loo jiheeyo inuu asaga wax istaro dadka horsocod buu rabaa waxaan ka codsani dowladda hoose iyo dowladda koreba inay dadka abuur la siiyo deg deg oo beera la abuuro masega digir qara muxuu ahaa waxyaalo badan oo bilbil ku bil iyo bir bar ku bixi baa ayaa jira marka waxaan hadalka ku soo koobi dadka madaxda noo eh annagoon idan eedeynaynin oo fara idinku taagaynin waxaa loo baahan yahay inaad la imaataan muxuu ahaa dadka inuu la imaado dadka maslaxadiisee markaa waxaa hadalka ku soo koobi war dadka gobolkan yaana noqonin laba geed isku wareejinoo ninkii horreeye ninkii dambeeya aan la kasayn dadka madaxdaeh hana horkacaano dadka abuur ha loo keeno hadda ilaa ilaa bisha labaad dad odayaal eh oo la hadlay waxay dhaheen ilaa bisha labaad meelo aan la geli karin baa jira oo biyo la fadhiyaan marka waxaan warka ku soo gaabadi tafadal bal aan ka jeedsano wixii hore oon jiha horle aan u jeedsano oo dadka inuu isku filnaado ha lagu qalqaaliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu